galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha jannaha eena ay tahay soddon sanadka labada kun iyo labaatan shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaasha dadka yuhuudda ee dalkan australia ayaa ka caraysan kana walacsan weeraradii iyo dhacdooyinkii u dambeeyey ee yuhuud nacaybka guantanama bayna waxay noqonaysaa meel la geeyo dadka muhaajiriinta ee dalka maraykanka laga tarxiilayo ama badaheeda lagu qabto milkiilaha gawaarida guryaha laga dhigta ee karafaanka la yidhaahdo oo laga helay xaafadda ku taala bannaanka magaalada sydney oo ay ka buuxeen qaraxyo ayaa lasoo xiray ama lasoo qabtay booliska ayaa sheegay in qofkan uu ka mid yahay dad loo xiray baaritaankan lagu hayo qaraxyadan laga helay xaafadda jirol bishii janaayo sagaal iyo tobankeedii laakiin taliyaha booliska gobolka new south wales karen webb ayaa iyadu kala caddaysay oo sheegtay in ninkan horeba ay u soo xireen cutub ciidamada ka tirsan oo loo xil saaray inay soo qabqabtaan dadkii ka mas-uulka ahaa weerarada yuhuud nacaybka ee ka dhacayay sydney bulshooyinka yuhuudda ayaa iyagu qayladhaan ka muujiyey weerarada sii kordhaya ee ka dhacaya australia ee lagu beegsanaya bulshadooda iyadoo tii u dambeysay ay tahay middan laga helay gaariga guryaha laga dhigtay kaarafaanka la yidhaahdo ee laga helay xaafadda dural hogaamiyaasha ayaa iyagu tilmaamay in gawaari dab la qabadsiiyey la gubay sinagog oo ah goobta dadka yuhuudda ay wax ku caabudaan iyo aflagaado looga soo horjeeda yuhuudda oo lagu qoray ama lagu xardhay dhismayaal iyo gawaari dhacdooyinkaas oo tiro ahaan sii batay wixii ka dambeeyay bishii disembar safiirka israa'iil u jooga dalkan australia amir maimon ayaa sheegay inuu aada uga walaacsan yahay inkastoo laga ballan qaaday in la qaadayo tallaabo kasta oo bulshadiisa lagu difaacayo donald trump ayaa ku dhawaaqay in saldhigga ciidanka badda ee dalka maraykanka ee guantanama bay loo isticmaali doono in lagu hayo ilaa soo galooti gaaraya soddon kun oo qof tan oo qayb ka ah siyaasadda dadka laga tarxiilaya maraykanka ee markaasi hadda xawliga ku socota saldhiggan ku yaala kuuba ayaa horeba waxaa loo geyn jiray dadka soo galootiga kanoo ka baxsan xabsiga ammaankiisu heerka sarada yahay ee lagu hayo dadka looga shakisan yahay argagixisada ee ajaaniibta laakiin waxaa loo isticmaalayay oo keliya qaxootiga lagu qabto badda maraykanka ee ka imanaya dalalka haiti iyo kuuba tirada dadka ku dhintay isbuurasho ka dhacday festivaal bulshada dadka hinduuga ay ku lahaayeen hindiya ayaa sii korartay ugu yaraan soddon qof ayaa hadda la xaqiijiyey in lagu dilay isbuurashadan subaxi hore ka dhacday meesha la yidhaahdo mahakuman mela iyadoo tobanaan milyan oo qof ay halkaasi isugu yimaadeen si ay u quusaan biyaha webiga barakaysan oo iyadoo ahayd maalinta ugu muhiimsanayd ee festivaalkaas la qabto ilawareedyo booliska ayaase sheegaya in tirada dadka dhintay ay aada uga badan yihiin taas ku dhowaad afartan meyd ayaa la geeyey ayaa la yiri goobta meydadka la dhiga ee cisbitaal ku yaala meeshaasi kaaliyaha qasnajiga dowladda federaalk ee dalkan australia stephen jones ayaa ka fariisanaya siyaasadda marka la gaaro doorashada soo socota ninkan ayaa waxa uu noqonaya ayaa layidhi wasiirkii afraad oo xisbiga leybarka ka tirsan oo siyaasadda ka fariista ka hor doorashada labada kun iyo labaatan iyo shanta iyadoo hore ay siyaasadda uga fariisteen linda berny brendan o'connor iyo bill shorton dhanka hawadana magaalada melbourne waa daruuro iyo labaiyo labaatan magaalada sydneyna waa roobab iyo labaatan iyo lix halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah